wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac ayaa sheegay inay hadda u baahan tahay wasaaradda gaashaandhigga dhulka ballaaran ay ku aasan yihiin meydadkee loo yaqaana qabuuraha iskool buluusiya u dhexeeya isbitaalka yardameeli iyo albaabka garoonka cadde ee dhanka degmada khamarjajab daalkana ku haya qaybta muqdisho wasiir jaamac ayaa sheegay inay u baahan yihiin in laga saaro meydadka halkaasi ku aasan ee qabuuraha iskool buluusiya si wasaaradda gaashaandhigga fursad ugu hesho gaar ahaana ciidanka cirka kasoo bilaabanaya iridda eerboorka hadda ay tahay oo maaragta marina gate loo yaqaano uu ku yimaado isbitaalka yaardimeli inta u dhexayso iyo badda inta ka xigta waay dhulkaas derbiga ku wareegsan oo asalkiisa horena ay dowladdu iska lahayd gaar ahaan ciidamada qaranka iska lahaayeen haddana asbaabta loogu baahday oo ugu muhiimsan waxay tahay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhi gaar ahaan ay u baahdeen ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha ay u baahan yihiin taasoo xaruun u noqon doonto qarankana loogu adeegi doono baahida dalka uu u qabo darteedana codsigan loo sameeyey waxaan rabnaa marka shacabka soomaaliyeed inay sidaa u fahamsanaadaan oo baahida loo qabo ay tahay difaaca qarankooda inuu quseeyo waa mid midda labaad shacabka soomaaliyeed iyaga ehelada iyo dadka walaalaha ee halkaa ku jira dowladdu sida ay maaragta culimmadanu ay u sheegeen gobolka banaadir iyo booliiskana ay u sheegeen inay u diyaarisay meeshii la geyn lahaa qubuurahan wixii oo fatwo ah ama diin ay qusaysana culimada ayaa ka hadashay sheekh cali wajiis oo ka mid a culummada soomaaliyeed oo ka hadlaya go-aanka xukuumadee la khariira in ehelada ay kala baxaan meydadkooda qabuuraha iskool buluusi ayaa ku taageera go-aanka xukuumadda isagoo xuseen markii horeba aysan shar ahayn in dhuldan guda lagu aasa meyd wuxuuna sheegay qofka meyd aasanaya in dhulka isaguu leeyahay ama uu yahay mid la waqfay marka culummadu juhdi ayay geliyeen waa la baaray waxaa la ogaaday sidaas dee fiqigaba ku cado kutubta dhan ay wada qorayso qofka meydka ah wuxuu xurmo leeyahay qofka dhint qofka nool intuu leeyahay ka badan uu leeyahay marka waxaa waajiba meel la hubo oo marka hore sharci ahoo milkiyaddeeda ama qof oo waqfay ama qofku hantidiisa gaarkaa dadkiisa waa ku aasan karaa isagoo uu ku aasanaayo ama maaragtay dawladdu ay waqaftay oo guri u ah dadkaas amwaadda ah oo sharciyaysan in lagu aasaa waajiba ma bannaano waddo dhexdeed iyo dhul caama iyo ceel la cabaaya aaggiisa oo xoola laga waraabinaya dadka ay cabaayaan iyo meelaha caamkaa mamnuucay ka taha meydka xurmadiisa ay dhaawacaysaa sidaa daraaddeed waxaan culimo ahaan aan soo jeedinaynaa in dhammaan dadka amwaaddooda ay meeshaan ku jiraan eheladooda ay ku jiraan dadkooda ay ku jiraan inay waajib ku tahay inay meydka shala haddii xaalad duruufa oo deg deg ah oo aan laga fiirsan oo xataa mararka qaarkood si fiican godka xataa aan loo qodi karin haddii lagu aasay maanta dalka amnigaa ka jira alxamdulilah dawladdii waa guulaysatay meelo badan ayaa shan la tii karna maanta la tii karaa waxaa waajiba marka in dadkan dadkii iskala hayo ay la baxaan lafahooda oo ay shimiteerooyinka la yaqaana inay geystaan taliyaha ciidanka booliska soomaaliya janaal sulb ayaa sheegay ka boolis ahaan inay si dhow ula shaqayn doonaan dadka raba in eheladooda ay kala baxaan qabuuraha iskool buluusiya kuwaasoo fulinaya amarka dowladda annaga oo tixgelinayna oo xushmaynayna baahida ka timid maaragtay baahida qaran ee timid ayaa haddana annaga ka ciidan boliis ahaan waxaan diyaar u nahay in aanu waalidiinta ama ehelada rabta inay la baxdo meydadka halkan ku aasan inaan u fududayno markay broseskaa ay soo maraan loogu talagalay kolley guddi baa la magacaabi doonaa guddigaas la magacaabo iyo saraakiisha booliiskaee halkan joogi doonta haddii aan laydmo si dhoway u wada shaqayn doonaan waana u fududayn doonaa haddii aan laydmo broseyska la bixitaanka cabdulqaadir okey v o a muqdisho